ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada xudur ee gobolka bakool dagaal xoogle ayaa halkaasi ka dhacay kaa oo in muddo ah soconayay weerarkani waxaa ka horreeyey weeraro kale oo horey loogu qaaday ciidamada itoobiya ee halkaasi fariisimaha ku leh faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ee ka dhashay dagaalka xalay lala beegsaday ciidamada itoobiya ee magaalada xudur fariisinka ku leh isla xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ka fuliyeen gobolka baay gaar ahaana degmada berdaale gudaha degmada berdaale waxay ku dileen guddoomiye xaafadeed ah ka tirsanaa maamulka degmada ninkaas waxaa lagu magacaabi jiray xasan nuur ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sarkaalkaasi ka furtay laba qori oo nooca kaha ah dhanka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay howlgal gaar ah ka fuliyeen agagaarka saldhigga galbeed ee degmada wadaajir halkaas waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ninkaas waxaa la sheegay in derajadiisa ciidana ay ahayd laba xidig leh waxaana lagu magacaabi jiray indhabuur ciidamada dowladda federaalka ayaa sidii caadad u ahayd goor dambe waxa ay halkaa ka qaateen meydka saaxiibkood dhanka gobolka jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waxay weerar ku ekeeyeen ciidamada kenya ee fariisinka ku leh deegaan xeebeedka kudhaa weerarkani wuxuu daba joogaa weeraro kale oo habeenadii taga ciidamadaas lagu qaaday in muddo ayuu socdaa dagaalkii xalay xog dheeraadna kamaynaan helin haddii qaar ka mid a ciidamada kenyaatiga ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen isla jubbada hoose xalay dagaal ayaa waxaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin la beegsadeen ciidamada kale ee kenyaatiga ee ku sugan deegaanka cabdalla biroole halkaas oo iyada qudheedu ka mid a meelaha bartilmaameedka ah ee sida joogtada ah loo weeraro